ambaqaadka geesiga sida uusa loo oraro heesaha u gaarka waxa lagu aloosaa magaceebaheeyo adaniyo afwadashiga
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada v o e da oo idinkaga imaanaya magaalada baydhabo jaamacadda abar jubba ayaa tababar kor loogu qaadaya aqoonta beeraha waxay siisaa beeralayda gobolka baay tababarkan oo si lacag la-aan ay jaamacaddu u qabato ayaa beeralayda waxay uga faa'iidaystaan cilmiga beeraha iyo waxsoo saarkooda maamulka jaamacadda abar jubba ayaa sheegay inay ugu talagaleen tababarada kor in loogu qaado horumarka beeraha iyo waxsoo saarkooda gudoomiyaha jaamacadda abar jubba idris cabdi dhakhtar ayaan kala sheekaystay tababarada jaamacadda ay bixiso iyo waxa ay ugu talagaleen markaan aragnay baahi in jaamacadeed ay jirto oo magaaladan baydhabo ee jaamacad oo siba kuliyadda beeraha ee xoolaha ilaan wadankeena waxa waaye wadanka ugu wax soo saarka badan waaye wadanka ugu xoolaha badanna waa yahay goboladan koonfureed sidaa daraaddeed ardaydii dugsigii sare dhammaysatay waxay aadi jireen qaar hargeysa iyo waqooyi galbeed ay aadaan qaar mandheer ay aadaan qaarna waxay aadaan muqdisho soo daad baahidaas jirto inaan daboolno ayaan kuliyadaas aan u samaynay xoogana waxaan saarnay beeraha iyo xoolaha kuliyadda waxoo kale ay qabataa shaqo dheeri oo ku saabsan tababar la siinayo beeralaydan baydhabo ku sugan oo beerahaas oo beeraha caadiga ah oo kuwa masagada iyo galleyda iyo digirta iyo salbukada iyo gabaldayaha ah iyo kuwan ah fruit and vegetables qudaarta ah oo hadda baydhabo vaaligeeda weyn ilaa saddex boqol oo beerooda ku yaalo oo beeraha oo fruitiska iyo vegetables oo qudaarta iyo geedmuroodka soo saaro dadkii ma haystaan wax tababar ku saabsan cilmigaas beeraha ah xataa ma yaqaanaan habka loo kontaroolo cayayaanka loogu kontaroolo habka beerta loo abuuro xilliga la abuurayo waqtigeedii iyo markay wax soo saaraan meeshay u suuq geyn lahaayeen xataa waxaan barnay annaga beeralaydaas sida malmalaatada loo sameeyo baalkan jaamka la yidhaahdo babayga laga sameeyaa waxa waaye babayga waxaa laga helaa vitamina laga helaa dadkeena waxaa ka maqan waa vitaminka waay waa vitaminkii ka maqnaa ayaa waxaa waaye waxaan baraynaa faa'iidadiisa iyo habkii loo processing loogu samayn lahaa marka waxaa jiro beeralaydii ilaa hadda tiro ku dhowaad ah oo galab walba waa u qabanaa waxaa waaye beeralaydii tababaraan u qabana waa free way jaamacaddaa bixiso waxaa ku dhowaad hadda kun iyo laba boqol oo kale waa tababaran oo beeralayda baydhabo ah certificate shahaadaan siinay oo in aan tababarni ah tan iyo markii aad bilowdeen tababarkan dadka beeralayda lagu barayo habka ay beerahooda u qodan karaan maxaa isbeddel oo aad dareenteen waxaan dareennay hadda annaga waxaan beeralaydii aan barnay baraatikadii aan annaga u samaynay ayaa waxay sameeyeen tusaale ahaan haddaan kaa soo qaato hadda nin ka mid ah beeralayda wuxuu samaystay bibit uu samaystay oo malmalaato uu ku samaynayo dadka bibitada soo gala rootigii malmalaatadaasay marsanayaan waxaa waye malmalaatadan waxaa laga sameeya waa bubaygii iyo sokor lagu daray iyo lemonkan lagu daray saddexdoodii markii lagu daray habka loo karanayn annagaa tusnay hadda safa loogu jiraa waxaa waaye income way waxay faa'iido u tahay carruurtay u tahay subaxa carruurta markuu soo kaco canjeerada uu cunaayo saliidan oo wadanka dibaddiisa laga keenay oo aan la ogeyn xaaladeeda waxaa ka fiican inaad bubaygaas malmalaatada maxaa la lahaa inaad cunugaaga aad ku siisid waxaa waaye wuxuu ka helayaa vitamin cunugii xataa waa ku korayaa waxaa kaloo aan barnay beeralayda macnaha inay adeegsadaan xooggan xoolaha markay xoolay qabaan dadkii dibig inay adeegsadaan oo beertii u falo waa tahay idris dhulbeereedka gobolka ku yaala xilligan ma laga faa'iidaystaa hadda maxaa la lahay gugii hadda lasoo dhaafay hadda deertii aan u soconnaa octoobar waxay ka bilowda waa deer roob fiicanaa qabtay beeralaydii mana ka faa'iidaysanin beerihii waa ka soo tageen marka markaan aragnay roob fiican ilaa waa saddex boqol iyo siddeetan milimitr roobaa qubtay waxa waaye roobkii qubtay ma ka faa'iidaysanin dadkii beerihii waa ka soo tageen beerihii duur way naqdeen waxa waaye geedaha ku baxay waxa waaye dadkii waa waxaa lahay waa haydaha wax bixinaayo waxay fiirinayaan lixdankaas dollar ama afartankaas dollar ay fiirinayaan waxa waaye dadka waxa waaye annaga waxaan isku daynay inaan dadkaas ku celino hadda dad badan oo hadda raba deertan hadda soo socota inay ka faa'iidaystaan oo aan barnaamijka annaga aan bilownay ee ku gu- aan ku guulaysanay ayaa waxa waay beerahooda ay ku noqonayaan markii dadka qofka dhulkii haystaa dhulka ugu fiican waaye carada ugu fiican waaye waa clay and loam soil waaye waa dhul simanuu haystaa biyuu haystaa qaarkood hadda waxa waaye biyaha xataa waxa waaye gacanta lagu qodaa waa lix mitr todoba mitr waa meelaha qaarkood meelaha qaarkoodna waari baa iska mara oo biyaha ay si ay ugu faa'iidaystaan hadda magaalada dad baa ka faa'iidaysta oo beeraha qudaartaan arkaysa magaalada oo inta noocoo ka bacda ha ahaato ee, geedmirood ka ahaato ama qudaar ha ahaato ragaa keensaday waana lacag fiican ay ka helayaan saas marka lacagaha ay hay-adaha siinayaan haddii ay mashaariic horumarineed dhinaca beeraha ay ugu sameeyaan mis dhihi kartaa dhinaca waxsoosaarka beeraha waa isbedeli lahaa waa isbedeli lahaa taas waa qasab waay waxa waaye beeraleygan wuxuu u baahan yahay in beertiisa uu ku helo qalabkii beeraha oo loogu geeyo xataa wuxuu ku warshadayn lahaa inuu ka helo waana waa- waa soddon kilomitr afartan kilomitr intuu kasoo tago magaalada baydhabo markuu soo saaray looskii ama sisintii uu soo saaray ama gabaldabe- gabaldayihii oo sunflowerkii oo rabo inuu ninkan uu ka helo saliidii wuxuu soo aadaa magaaladii soo aadaa ninkii waxa ugu samayn kartaa markaan waxa waaye qalabkiisaa siin kartaa tuulihiisu ku samaysan karaa waxa waaye dadka waxa waaye beeraleydan ayaga de waxa waaye siyaasad kuma jiraan waa dad beeraley ah marka ma aha in ay hayadaha ay u gacan taagaan ay yidhaahdaan imaada lacagaa laydin siinaa waxaa kaga fiican in wadankoodii lagu celiyo oo qof walba meeshii siduu ku aadi lahaa qofka hadduu haysto maalgelinta aad siinaysid ninka si asaga ha baxa beertiisii markaan ee, wax soo saarkeeda si uu u kordhiyo marka beerihi hadda laga soo tegay haddana waxay u baahan yihiin oo beerihi hadday ee, duur ay noqdaan oo aan la abuuranaynin waxaa waaye beerihii geedo badanaa kusoo baxaya ninkii ma haysto haddana awood uu beertii uu ku qashan saaro ama
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
Oogida salaasoon, dagadoo la bixiyo, xashkoo loo awoo.